muddooyinka dambe dugsiyada waxbarashada ee dalka waxaa aad ugu soo badanayo gabdhaha kuwaas oo natiijo fiican ka gaara waxbarashada waxaana inta badan wiilasha lagu tilmaami jiray kuwa u haylan waxbarashada maryan maxamuud guuleed oo ka mid ah hablaha waxbartay ee ku nool magaalada jowhar ayaa ka warbixisay dowrka ay dumarka soomaaliyeed ku leeyihiin goobaha waxbarashada iyadoona tilmaamtay inay jiraan caqabado ay la kulmaan gabdhaha markii ay guursadaan iyaga oo ku jira waxbarashada marka lagu leeyahay haween waxbartay waa lafdhabarta bulshada marka door aada u muhiim ah ayay ku leeyihiin xagga ee bulshada haddii la helo haween waxbartay waxaa la helayaa bulsho dhan ee horumarsan taali adligeed ayay u tahay marka muhiim haweenka inay qeyb ka noqdaan ee waxbarashada haweenka ayaga naftirkood eedaas marka la fiiriyo qeybay ku leeyihiin waxaa jirto gabar oo ama dugsi sare ama dugsi dhexe ha ahaato ayadoo waxaa laga yaabaa fasalkii ugu dambeeyay dugsiga sare ayadoo mareysa inay wiil ayadoo kaleentaa inay raacdo aysan ka fikirin horumarka mustaqbalkooda qaarkood ay dhahayaan aniga nin waxbartay ayaan helayaa maxaan waxbarashada ku falayaa waxyaaba saasi way jiraan marka laga tago cadaadiska oo gabdhaha waxbarasho la-aanta ee qaarkood lagu hayo laakiin waxaa la helayaa taas bedelkeeda inay jiraan gabdho ayagane oo aanan waxbarashadii qiimo saas aysan u lahayn oo raadinayo ee nin waxbartaan helaya dhahaya dhinaca kale faa'iiso xasan cali oo ah gabdho waxbaratay ayaa xustay inay jiraan gabdho is aruursanayo islamarkaana ku howlan sidii gabdhaha loogu wacyigelin lahaa waxbarashada maadaama ay kaalin mug leh ay ugu jiraan bulshada soomaaliyeed dadaalada aan wadno oon u taagannahayna waxaa ah hilmaamina hadalkuma jirto inay haweenka aanan waxbaranin oo guryaha jooga ama suuqyada fadhiya inay waxbartaan halgelinba allah ka dhigay inay waxbartaan taasaan u taagannahay waanu ku faraxsanahay inay waxbartaan haweenka qeybna ka ahaadaan walaahi meelaha qaar markaa tago markay ragga ku badan yihiin oo arko waan qiirooda waxaan u qiiroonaya waxay tahay meeshay ragga ugu badan yihiin gabdhaha inay uga badnaadaan waxaan u taagannahay oon tiim ku nahana inaan wax ka bedelno si kastaba ha ahaatee waxaa jiro kulmo ay wadaan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle kaasi oo looga hadlayo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada gabdhaha